Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo daawooyinka beeraha ee suuqyada magaalada Beledweyne. Daawooyinka ay sare u kac ku yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah cagaarsada, cayayaan dilaha, iyo Konkorta, waxaana sababay daawooyinkan oo ka ga'ay suuqa islamarkaana waxaa batay baahida loo qabo. Qaar ka mid ah ganacsatada iibsada daawooyinka beeraha ayaa raadiyo beerlo uga warramay daawooyinka sare u kaca ku yimid iyo waxa sababay.
Waxaa iibin waa agabka beeraha qaasatan daawooyinka.
Waayahay agabkan beerahan noocyadooda kala duwan oo daawada aad ka haysaan maxaa ka mid ah?
Daawooyinka waxay u badan yihiin saddex nooc insecticide cayayaan dilaha, nutrition nafaqada iyo fungus oo cayayaamada ah saddexdaas oo daawa ugu badan. Ee horta waxa badan aad u iibsado waa beeraleyda ee qaasatan dadka Hiiraan joogo. Ee qayb kalena oo jumlana waxay ku baxdaa dhankaas iyo qallaaf iyo toobi basaleyda. Laakiin hadda waxa ugu badan oo socda waa qudaareyda oo magaalada ku dhaqan iyo magaalada caasi oo micnaa nawaaxigeeda waxa u dhow.
Waayahay guud ahaan daawooyinkan miyay jiraan isbeddel ku yimi- ku yimid qiimaha la iibiyo?
Haa haa way jiraan ee waxaana ka mid ah daawooyin badan sababtoo ah daawooyinka go'aya iyo daawooyinka tayadooda sareyso badanaa iyuu ay dhamaadaan. Wixii yaalan qiimahoodana waxa waa qiimihii hore oo kule masi ahaan doonaan waa kasii kacayeen.
Waayahay daawooyinka isbeddelka ku yimaaday maxaa ka mid ah? Bal qiimihii hore iyo qiimihii hadda ay joogaan bal ayagana warbixin naga sii.
Ee waxaa ka mid ah daawada shooter oo kale ee waa daawooyinka ugu fiican oo hadda la qaato oo sanadkan oo ay nooc cayayaan dilaayo. Marka qiimihii hore lagu bixi jiray waa toddoba door hadda waxaa lagu bixinayaa toban door right now hadda la joogo. Ee daawooyin kala go'an waxaa ka mid ah Kingiska ayadana awal waxaa lagu bixi jiray lix door laakiin hadda way go'an tahay toddoba door lagu bixinayaa. Ee ay nooc ma dhow daawooyinka aad u badan sida hadda waxaa go'an daawo kale la hayo oo green killer caws dilah oo beerta mufti ah way go'an tahay. Waxaa lagu bixinayaa shan door oo jumlada tafaariiq af. Marka ee daawada kala go'an waa caws dilah oo basasha ayadana waxaa la ox green ee qiimaha lagu bixin waa toban door nushitarkeeda wayna go'an tahay. Marka waxyaabaha go'an dadka qaarna qiimihii hore kuley lama gadaa qiimo kale oo gudbina la gadaa. Isbeddelka socda saas waa macnaha.
Qaar ka mid ah beeraleyda magaalada Beledweyne ayaa raadiyo beerlo u sheegay in ay ka walacsan yihiin sare u kac ku yimid daawooyinka iyo dhibaatooyinka haysta.
magacayda waa zakariya cilmi xasan kana mid ah beeraleyda ee magaalada beledweyne ee horta beeraley haddii aynu nahay beeraleyda ee caqabado badan ayaan la kulanaa oo dhibaatooyin badan ayaa na saameeyo ha noqdaan fatahaadaha ha noqdaan sare u kac ku yimaado daawooyinka beeraha marka ee hadda horta beeraha inta badan waxaa naga gooyaa soo fatahada wabiga shabeelle oo naga saameeya beeraha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ee, walaal annaga beeraha inta badan dalaga ka soo baxa waxaa kaloo biyaha webiga ay leeyihiin xanuuno xanuunadaasna beerta ayay ku reebtaa beertana daway u baahan tahay dawadana sidaas ayay sare u kac ku samaysay Ee, sunta oo marka hore ahayd sunta hadda abuurka lagu barbaariyo xilliga barbaarka la isticmaalo afar iyo bar shan doolar ayay ahayd hadda sideed doolar iyo waxay mareysaa sideed doolar iyo bar iyo sagaal doolar hoos u dhaca dawadana waa imaan doonaa kulley haddii sidaa ay wax u socdaan iidaaba dawada meel lagu shubo la weyn doonaa oo biyahan soo laalaabtay marka xaaladda waa taasaa walaal soo dhowow Sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo daawooyinka beeraha ayaa waxa uu saameeyay beeraley badan oo ku nool gobolka Hiiraan maadaama aysan awoodin inay iibsadaan daawada iyaga oo wajahaya dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay fatahaada kusoo laalaabatay Beledweyne kuwaas oo ka baabi'iya dalagyadooda.